magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qari jibinayeen in ka badan laba boqol oo arday islamarkaana ka aflaxday dugsiga alxikma ee garowe munaasabad ay ardayda ku qari jibinayeen ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland maamulka dugsiga alxikma waalidiin iyo ardayda qalinjibisay cabdi xirsi maamulaha dugsiga alxikma ee magaalada garowe ayaa uu horeyn ka warbixiyey ujeedka munaasabadan qalinjabinta dafcadda shanaad ee dugsiga sare alxikma runtii xafladda muhiimaddeedu waxay ahayd hambalyo iyo duco iyo bogaadin ardadu iyagaa soo qabanqaabiyey dhaqan hore bayna ahayd oo hore u soo jidhay iyaga ayaa isabaabulay iyaga ayaa muddo ka shaqaynayey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guud ahaan dadka soo xaadiray ee madaxda leh waalidiinta leh inay hambalyada la qaybsadaan farxadda la qaybsadaan qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ardayda qalin jibisay weliba hadda waa ka sii fududdahay oo kutubtii iyaga oo duuban ayay khadka ka buuxaan dhallinyarada marka halkan fadhida waxaan ka codsanayaa in cilmigooda maadiga ah ay ku lamaaniyaan barashada cilmiga sharciga ah jaamacadda frontier ayay ugu faraxsan tahay inay soo baxaan ubaxaan quruxda badan leh waxaan runtii ugu mahad celinaynaa hooyooyinkii iyo aabbayaashii ku soo tabacay ee wakhtigan iyo juhdigan dheer soo geliyey ee inay heerkan soo gaaraana ka shaqeeyey waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo marka xigta ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka dhigo kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca ilaahay ha idinka dhigo kuwii mustaqbal ifaya la soo baxa ilaahay ha idinka dhigo kuwii jiilashii hore soo baxay jiil ka duwan oo dalkan jacayl gooniya u qaba diintan jacayl gooniya u qaba sidoo kale ah kuwo dalkooda ilaahay subxaana wa tacaala macaankiisa uu dhadhansiiyo dalkooda anfacsida ilaahay ha idinka dhigo ardaydan munaasabada qalin jibinta loogu qabtay magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ayaa noqonaya dufcaddii shanaad ee ka qalin jibisa dugsiga alxikma tan iyo markii la aasaasay